magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay hay-adda caalamiyiinta waxbarashada soomaaliya ee iso taasi oo dalka ka sameyn doonto cilmi baarisyo la xiriira waxbarashada dhaqaalaha iyo sayniska waxaa ka qaybgalay munaasabada maamulka hay-adda bahda waxbarashada mas-uuliyiin ka mid ah dowladda iyo marsharaf kale cabdi xalane oo ka mid ah maamulka sare ee hay-adda caalamiyiinta waxbarashada soomaaliya iso ayaa ka warbixiyey muhiimada loo daafuray hay-addan iso waa organisation aan ugu talagalnay inay noqoto research amba mataqaana hay-ad cilmi baaris maqsadka keliyahoo aan ka leenahayna uu yahay in waddanka soomaaliya laga abuuro hay-ad cilmi baaris oo macno ku samaysa sidii wasiiradii ay xusahayeen dhinaca quality-ga macno fiican ka samaysa xogta waddankan ku jirta oo loo baahan yahay in runta laga sheego inay soo bandhigto hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhinaca sayniska iyo wixii kaleetoo la halmaala in cilmi baaris lagu sameeyo xogo badan baa laga qoray waddankan badankoodu inta aan ka warqabno aan run ku salaysnayn sababtuna ay tahay dad aan joogin oo xogtaas si saxa u baarin ayaa baaritaankaa sameeyey marka aad baan ugu faraxsan nahay in jaamacadaha waddanka iyo higher education institutionadu ay bateen inay aisa maanta ku soo biirtana macnaheedu waxa waaye in xogta waddanka soomaaliya ay baaritaan laga sameeyo cilmi baaris laga sameeyo dad soomaaliyeed ka sameeyaan xog rugan ah xog run ahna laga sheego xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira u bogaadiyey daafurka hay-addan
marka ururkan ama maaragtay maxaan maaragtay iishig munadabada waa soo dhaweyneynaa u taagan in waxbarashada soomaaliyeed ku xirto waxbarashada adduunka ugana faa-iideyso tijaabooyinka jira noona soo saarto sidii ballanteenu ahayd muwaadin soomaaliyeed oo muslim ah waxna yaqaana soomaaliyana ah kaalinta markaa taagan ka soo baxa ugu hambaliyeeyo tiimka iso hawsha wanaagsan ay qabteen aqoon iyo cilmi baaris iyo wixii la xiriira aniguna shakhsiyan runtii waxaan isku tiriyaa weli jeclahay aqoonta iyo cilmi baarista iyo inta ka shaqaysa marka waa idinkugu hambaliyeynayaa hawsha aad aada qabateen hay-adda caalamiyiinta waxbarashada soomaaliya ee iso ayaa door ka qaadan doonta horumarinta waxbarashada iyadoo bixi doonto tababaro kala duwan ee cilmi baaris la xiriirta waxbarashada dhaqaalaha iyo sayniska